dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof
kulan wacan u wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraasada xilli walba hadahan kala aad maashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idan alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo guruta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamaad safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gobac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasir iyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtiya ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jifta dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye kul xurmaana rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo waa talaado arbaca soo gelayso taariikhda ku astiisan tahay ka bisha koobiyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada barnaamijkan caawan kusoo qaadadoona waxaa qayb ka noqon doona magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed waxaa ka taagan xiisad siyaasiyada u dhexaysa madaxweynaha koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka deegaankaasi waxyaabaha salka uu ku hayo xiisadaasi faahfaahin ku saabsan ayaan goorrow idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona dhimashadii dhaawac ayaa ka dhasha dagaal maalaanta laba milasho beleed ku dhex maray deegaanaha hoostaga magaalada ceergoobo ee gobolka sanaag ee somalilan dadka halkaasi ku nool baaqyo iyo dirayaan wararka ugu dambeeyey ee xaaladda gobolka sanaag ayaan faahfaahin ku saabsan goorrow maqli doontaan waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doonaa ee darwallada u kala goosha ee muqdisho iyo afgooya ayaa quus ka taagan maritaanka waddada xirisa ee shabeellaha dhexe iyo gobolka banaadir cabasho ka soo baxaysa darwallada adeegsata waddadaasi ayaa goorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen saaxiibyal waxaa qayb ka noqon doono xogiyihii wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa xilkii baneeyey kadib go-aan ka soo baxay golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya shir jiraa-id uu maanta warbaahinta ugu qabtay magaalada caasimadaahi muqdisho ayaan goorrow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona ciidamo ka tirsan kuwa kenya ee qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom ayaa maanta la wareegay amniga madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo in ka badan isbuuc ku xanibnaa magaalada mandheer ee gobolka qoyi bare waddanka kenya faafaan la xiriirta ayaa goorrow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona meydka allah naxariista gobar shan toban sana jiri aheyd ayaa laga soo saaray dhismo kusoo dumayd degmo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho maamulka gobolka banaadir warar kala duwan ayay ka soo saareen faahfaahin ku saabsan ayaad goorrow maqli doontaan ciidamada amniga ee somalilan ayaa maanta magaalada hargeysa ee gobolada qoyiga soomaaliya ku xiray sagaal nin oo u dhalatay waddanka iskutaga maraadka carabta waxyaabaha ay ku eedeeyeen faahfaahin la xiriirta ayaad goorro maqli doontaan qodobadaasi wuxuu kusoo korintaa barnaamijka ku jirna ayaa dhegaysan doontiin sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontiin xubinta aad ku xiisaha badnad ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku dhegaysan doontiin heesta tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifo iyo barnaamijka caawa ii farsameynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
kaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay kaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri saaxiibyal ku suurada barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada baydhabo ee gobolka baaya koonfur galbeed oo ay ka taagan tahay xiisad siyaasideed oo u dhaxaysa waxgaradka deegaanada koonfur galbeed iyo madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhexaysa ee xukuumadda ee cabdicasiis maxamed lafta garan iyo waxgaradka deegaankaasi taas oo salka ku hayso inta ay noqonayaan ee baarlamaanka koonfur galbeed oo hadda ay koonfur galbeed dhawaan ay ka bilaabo doonto soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ka mid noqon doona xildhibaanada koonfur galbeed ayaa sheegay in ma- madaxweynaha iyo waxgaradka deegaankaasi ay isku mahadhaafeen ee inta laga dhigi doono tirada baarlamaanka koonfur galbeed ee labaad ee hadda lasoo xulayo xildhibaan aadan kheyr oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa caw iga waramay ee xiisada siyaasadeed ee waxgaradka deegaankaasi iyo madaxweynaha koonfur galbeed udhexaysa salkana ku haysa ee tirada baarlamaanka koonfur galbeed ee iminka soo geli doona xubnihiisa waxaan dhowahay eh, wariye xasan eh, eh, baydhabo xaaladeeda markaan kaaga waramo odayaasha dhaqanka unbaa hooshii sideedaba waxaanu ku guda jirnaa doorashadii xildhibaanadii golaha shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo maandeedkoodii oo ka dhammaaday Eh, waxay u fariisteen eh, bishan oo dhanba ay u fidhiyeen odayaasha dhaqanka in ay sidii ay u qiibsan lahaayeen unbay u fadhiyeen laakiin way isku afgarteen tiradina eh, tiradiina way isku afgarteen qaabka ay u- u kala qaadan lahaayeenna wa- waa isku afgarteen xisad baa udhexaysa ee maamulka iyo odayaasha dhaqanka oo ku salaysan intay noqonayaan baarlamaanka koonfur galbeed ee lasoo xuli doono xalam laga gaarin taa kolley dastuura dastuurkaaba ku husan eh, horta sideedaba inta kale halba ahayd oo tirada ay ay badnayd guud ahaan tirada xildhibaanada eh, dowlad goboleedka koonfur galbeed ayadoo dastuurkuna aysan ku husnayn waxay ku koobnaayeen boqol afartan iyo sagaal dastuurkuna waxaa ku qoran sagaashan iyo shan taana waa la isku afgartay in uu dastuurkii la raaco oo sidii ay oo be- be- beelaha degan ee maamul goboleedka koonfur galbeed ay ay u qeybsan lahaayeenna malaaqeyntunbaa u fadhiyeen bishaan dhan waa gartay waana ku heshiiyeen inay si nabad ah ay ku qeybsadaan ilaahay ku mahadsan waa gartay madaxweynaha maanlood wuxuu qabtay shir shir aayad oo uu ku sheegay in waxgaradka deegaanka iyo koonfur galbeed ay isku afgaran waayaan tirada guud ee baarlamaanka koonfur galbeed lasoo xuli doono islamarkaasna aysan jirin boqol afartan iyo sagaal xildhibaan oo koonfur galbeed baarlamaanka ka kooban dibdoo loo soo xulo marka maxaa keeni kara haddii la xaliyo hadalkan uu ka dhawaajiyay madaxweynaha koonfur galbeed Eh, kolley madaxweynaha koonfur galbeed eh, wa- wa- sida la socotaba waxaa la kulmay markii uu muqdisho imid eh, labadiisa gole oo oo, eh, dee doorashadood ay tahay eh, maamul goboleedka eh, waa isla qadeeyeen Eh, madaxweynaha hadalkii uu furay eh, eh, in baarlamaanka eh, laga dego oo sagaashan iyo shan sida dastuurkaba uu sheegayo Eh, taana kolley eh, waa isku afgarteen oo oo dhibi kama taagna
odayaasha waxay dalbanayaan in baarlamaanka koonfur galbeed markii hore sida loo soo xulay ay ahaadaan islamarkaasna ka koobnaadaan ee boqol afartan sagaalka xildhibaan ee koonfur galbeed baarlamaanka ay ka koobnaayeen maxay tahay walaacan uu madaxweynaha muujinaya mar haddii beelihii halkaasi wada degay dhammaan ay ku qanacsan yihiin tirada baarlamaanka koonfur galbeed uu yeelanayo islamarkaasna hadda laga dhigi doono kuwa soo bixi doona Eh, eh, tirada ah, eh, tii horey lama fiirin karo haddii marba ay waxaas ay ahaayeen hal dhibaatadii oo hal markii ah, maamulkaas la dhisayay sidaa la socotaba meel walba dhibaato ay taagnaayeen degmooyinka iyo m- de- tuulooyinka dhan dhibaa taagnaa oo oo qabiil iyo oo hal oo qof shaksi ah la hadlinayay marka eh, madaxweynihii hore ee koonfur galbeed wuxuu isku dayay in uu hal raadiyo oo dastuurka hataa uu- uu aansan fiirin oo oo oo si uu uu ummadaan isla degan oo meel walba oo oo dhibaatadana wada taagan si loo halin lahaa baa wa- waxuu qiibiyey Eh, beel walba hadday hadasho wax buu si- la- uu siiyey way aamustay midba oo qaylisay wax buu siiyey qaylaa ku dartay waa looga daray si hal loo helo unbay ahayd kontan iyo afaraa la gaarsiiyey oo dastuurkuba aysan ku qornayn hadda waxaa la raadinayaa marka in sharci ummadan kala hagayso oo loo sameeyo oo sharcigii ayada eh, degsatay ay ay isku maamulaan oo ay laga fiirinin eh, tiradaas intaas leeg oo oo oo qabiilka uu ku qancay aan- aysan la fiirin waa gartay ee marka haddii odayaasha dhaqanka ahay mante madaxweynaha uu la kulmay oo ka dalbaday in la yareeyo tirada baarlamaanka lasoo xuli doono islamarkaasna dastuurka la waafajiyo waxgaradkeenna ay ka biidiyeen islamarkaasna ay ku adkaysteen in tiradii baarlamaan ugu horreeyay koonfur galbeed u yeeshay inta ilaa ka hena kona laga dhigi doono ee tirada baarlamaanka lasoo xuli doono ma odayaasha dhaqanka ee lagala tashanaya oo tiradooda la raacaya mise xukuumadda tirada soo jeesa oo ah in la yareeyaa la raacaya
Ee, ba- tirada uu dastuurka ku qoran annaga waxaa sideedaba ee, marjac noo ah oo noo na hogaaminayeen ma- ee, odayaasha dhaqanka aha odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha ee, way isla qaateen Mhm.
in tiradii laga dhigo sagaashan iyo shan adiga naftirkooda gudooda way way ka doodeen haddii ay ay doodeen ay ay od bay qaateen Mhm.
way isku maslaheeyeen in sagaashan iyo shan laga dhigo oo dastuurkan la raaco Mhm. marka kadib ee, wax oo kale dood keeni karaaba aysan jirinba haddii sidii looga talagalay waxba ay u socdaan waa gartay waxgaradka deegaanka waxay leeyihiin madaxweynuhu waa naga arti duwan yahay oo ku saabsan eh, tirada baarlamaanka marka haddii waxgaradkii lagu khilaafay eh, tirada baarlamaanka oo fur galbeed soo baxaya sidee baarlamaan tayale kusoo bixi karaa oo ma ka tarjumaya baahida dadka deegaan deegaanka koonfur galbeed
dooday kama taagna ee sagaashan iyo shanta odayaasha dhaqankana waa isla qaateen madaxweynaha iyo odayaasha dhaqankana ee, dhaqankana waa isla qaateen sida aada la socoto ee, ee, labadii gole ee, ee ee, federaalkan ee, adalka sare iyo ee, ee, ee, labaanadii kale oo federaalka ee, tii uu madaxweynaha uu la badeeyay buu ahaa Mhm.
ayagana waa isla qaateen waa gartay meesha waxgaradku ee, waxgaradka waxay waxba leeyihiin kama iskuma taagan khilaafsana eh, waxgaradka waxay leeyihiin waxaan doonaynaa in baarlamaanka koonfur galbeed uu noqdo eh, boqol afartan iyo sagaalkii mudane ee hore u jiray oo baarlamaanka koonfur galbeed uu ka koobnaa madaxweynuhu uu dalbanayo inta in laga yareeyo eh, ay leeyihiin suurtagalna ma ahan oo dhammaan beelaha ee koonfur galbeed ma ka wada sinna haddii as- laga dhigo sagaashan shanta mudane hadda aduga sheegayso kolley anitaa waxaa ila tahay meel dawladi laga dhisaayo ad waa ogtahay oo dad oo oo iska si kale wax u wato waa iska hadlahadli karaan hase ahaatee inta hadda arrintaas ay tusayso way isku garteen baan ku dhihi lahaa anitaa wax qof shaksiya iyo oo hadda tii federaalka mucaarad laho waa dhici kartaa dad uu iska hadhadlaya iyo facebook ba dadkii hadda ay u bateeno marka ee, meeshana talada ay tahay waxa ay tahay ee, odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha hadday isla qaateen oo labadii gole ee ee federaalka ay isla qaateen ani taa wixii wixii dheer ani iima tirsano sida ani- kulama u socday eh, baryahan madaxweynaha iyo waxgaradka ee koonfur galbeed oo ku saabsanaa ee baarlamaanka iyo qaabka loo soo xuli lahaa ee dhowr jeer ee ayaa kulamadaasi dhaceen waxgaradka deegaanka qaybo kana aan la hadalnay waxay noo sheegeen in kulamadaas intooda badan la isku afgari waayo ayna ku saabsanaayeen ee tirada baarlamaanka koonfur galbeed marka baarlamaankii baa tihiin ee ma raadiseen um la hadashaan dhinacyada isku haya ee tirada baarlamaanka koonfur galbeed oo madaxweynaha iyo waxgaradka koonfur galbeeda
dabaan ahaan anaga dastuurka afartii sano aan joognay oo marba oo waxba ka bixinaynay waxna waa ku kordhinaynin hase ahaatee tiradaas waa lama taabtaan ay noqotay sagaashan iyo shanta inay baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ahaadaan annaga eh, baarlamaankii koowaad baa ahayn kii labaada hadda la holayaa shacabkii waxaa wakiil ah eh, ka ah eh, odayaashii dhaqanka haddii odayaashiiba ay howshoodii ay ay wataan oo loo madax banaayo oo oo cid kale oo hadda ay ku faragelinaysa ku faragelinaysa aysan jirin ani waxaan dhihi lahaa ee qaabkii looga talagalay oo dawlad loo dhisi lahaa unba a- a socote ee ee haddii odayaashii laga sugo oo shacabkii wax matala la keeno baarlamaankii ee labaad sida ay saxda ah ay sagaashan iyo shantoodii loo soo hulo ani meesha waxaa loo socdaa meel oo oo wanaagsan inay ay tahay waa gartay meelaha oo odayaasha la leeyahay odayaasha odayaal kale oo meesha hadda joogo malaha anaga sida anaba hadda koonfur galbeed ahaan odayaasha dhaqanka ee, meel bay wada degan yihiin talay wada qaataan ee, koonfur galbeed taladoodina ee, ayaga lagala tashanaya taladii ayaga ku tashadeen unba hadda ee, ee, tii dastuurkii bay isku raaceen waa Ani waxaa gartay baarlamaankeena ila tahay wax hadda wuxuu ka goob- koobnaa afartan boqol afartan sagaal mudane ee baarlamaankan aan leedahay waxaa isku afgartay madaxweynaha iyo waxgaradka deegaankana waxay ka kooban yihiin sagaashan iyo shan mudane maxaa diidaya in hadda baarlamaankan lasoo xulaya lagu saleeyo ee tiradii baarlamaanka hore ee adigu aa qayba ka ahayd Ee, ba- baarlamaanka boqol afartan iyo sagaalka sida aan kuu sheegay ee, hal bay aheyd aan ku dhahay sharci ma aheen haddii sharciga la raadinaya la dhahaan waa dadna waa dhibsana wax mudib u roon waa sharciga oo sharciga dadka kala hagi kara marka ummad oo aysan doodi karin dadka uu ku dhex jirto oo sidii uu dadkii oo dhibanaa oo loo gaarsiin lahaa dowladnimada taana wadadeeda waanu odayaashana ma diidno madaxweynaha iyo ayagana waa isla qaateen kiradaasi bulshada lagu gaarsiin waan kuu sheegay qofka haddii asiga wax asiga lahayn mar uu qaato tiradaas buu fiirsanaya oo haddii uu dowladnimadaba dan asiga ka lahayn ani waxaan dhihi lahaa maamulkan haddii uu laisku afgartay oo malaaqiyadii iyo ilaa kuwii federaalka iyo cidba aysan dood ay ka taagnayn ani waxaan dhihi lahaa arrin oo hadda aan dhihi karo intaasa taagan ma jirto waa gartay baahi baa keentay in baarlamaanka koonfur galbeed laga dhigo boqol afartan sagaal mudane baahidina weli waa taagantaha koonfur galbeed qeybo ka mid ah weli xoogaa dhibaatayii waxbaa ka jira marka maxaa diidi karaa in baahidii iyadoon la xalin intaan lagu soo koobo baarlamaanka koonfur galbeed oo laga dhigay sagaashan shan mudane
sidee koonfur galbeed oo dowladda federaalka oo lixdan iyo kowda iyo lixdan koonfur galbeed laga soo doortay waa og tahay qabiil walba wuxuu ku leeyahay dowladda federaalka xildhibaanuu ku leeyahay haddii laba uu ku leeyahay labadaasuu helayaa haddii uu sida ay odayaasha hadda ay ku tashadeen ninka qofku beeshii hal lahaydin halkii bay qaadanaysaa kii saddex lahaydin saddexdeedun baa qaadanaysa waxaan dhihi lahaa waa lagu saleeyey tan federaalka haddii lagu saleeyey waa sidii tii hore loo soo huli waayo ani haba kuma jaban baan dhihi lahaa waa gartay marka hadda waxaa leedahay baarlamaanka koonfur galbeed halagu halagu saleeyay sidii baarlamaanka adigu qaybta ka hayd ay ahaayeen
dastuurkiyaaba ku koranay haddii sharcigii uu yahay kii aan oo intaasna aan ku darayna oo intaasna aan ka ka bixinayna oo sagaashan iyo shanta in ay ahaadana aan baarlamaankii koowaad aysan fursad u helin ay in ay laga bixiyo oo wax lagu daro sidaad la socoto deegaanada waa og tahay haddii ay sagaashan iyo shantaas oo si siman sida hadda ay ku socoto loo hulo ani baahadii ay qabeen inay ka bixi karaan waan waa gartay waxay sheegtay in boqol afartan sagaalka mudane aysan sharci ahayn oo ay ahaayeen xal la biday oo lagu qanciyay qaybo ka mid a beelaha koonfur galbeed dega marka welina arrinta xalka la biday way taagan tahay oo qabailkii way degan yihiin wixii xal lagama gaarin suurtagal ma tahay in baarlamaanka hadda koonfur galbeed lasoo xuli doono lagu saleyn doono afartan shan iyadoo weli caqabadihii oo hore baarlamanka koonfurgeed looga dhigay boqol afartan sagaalka mudane weli ay taagan tahay arrinkaas dad meel wada dega oo degan waxaa kala reebi karaa oo kala hegi karaa sharci baa kala hega haddii sharciga hindhaha laiskaga tiro ani waxaan dhihi karaa in meesha uu uu dhibka uu iska sii soconahay marka sharciga haddii la raaco shacabka xaqiisina waa helayaa dowladnimada uu isaga uu rabona waa helayaa shacabka m marba dhibka ma taagno boqol afartan iyo sagaalkana halaa loo halaa loo yeelay hal sana iyo saddex biloodaa la hulayo dhibka lagu maray waa waa la ogaa madaxweynihii hore oo dhibka uu ku maray markii uu hulayo waa mid la koobi kara ma ahayn hal sana iyo saddex biloodaa la hulayo hadda dadkii dowladnimada ay barteen biseel ay noqdeen in ay sharci samaystaan oo isku hagaanna diyaar bay u noqdeenba marka ani waxaan dhihi lahaa doorashadan hadda la jiro wax ka fiican ma laha waana laisku afgartay
xildhibaan aadan kheyr oo ka mid a xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed ayuu kaas ahaa oo caawa iga waramayay xiisada u dhaxaysa waxgaradka koonfur galbeed iyo madaxweynaha taas oo ku aadan in tirada guud baarlamanka koonfur galbeed laga dhigo inta hore iyo in laga dhigo inta dastuur koonfur galbeed soomaaliya u qaba oo ah sagaashan iyo shan mudane madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan dhowr hore ayuu kulamo la qaatay waxgaradka deegaankaasi oo ayna ka biyidiideen in ay ku qancaan in sagaashan iyo shan mudane laga dhigo baarlamanka koonfur galbeed xulusha wareysada ayaa dhegeysanaysaan redio wacdana waa la socotaan saaxiibayaal waxaan aadayaa markaan gobolka shabeellaha dhexe si gaara degana hoostaga magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay ka go-day wadada xiriirisa magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sidoo kale magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe daadad hor leh iyo fatahaad webiga shabeelle oo ka geystay ayaa sababtay ina go-do wadada xiriirisa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhibaato xoog leh iyo dadka deegaankaasi la kulman haba ugu sii darnaatee dadka shacabka ah ee adeegsada waddadaasi iyo daruurada u kala goosha magaalada ee jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimadda hirshabeelle iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho qaylaan badan ayay muujinayaan daruurada adeegsada ee waddadaasi waxayna dowladda federaalka maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale hay-adaha wax ka qabashada u qaabilsan ee godoonka waddadaasi ugu baaqeen in wax ka qabtaan dhibaatada ay wajahayaan dadka isticmaala ee waddada xiriirisa ee gobolka shabeellaha dhexe iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho ismaaciil sheekh ibraahin oo loo yaqaana xamri oo ka mid ah daruurada isticmaala waddada xiriirisa ee jowhar iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa caawa iga warramay dhibaatada ay wajahayaan ee baabuurta u kala goosta muqdisho iyo gobolka shabeellaha dhexe si gaara waddada xiriirisa magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho caasimada hirshabeelle jowar iyo magaalada muqdisho wadadeeda way goday ma fahamtid waa gartay midda labaadna waxaa yimid roobabka deerta oo barwaaqo ah alxamdulilah iyo webigii oo fatahaado sameeyey waa gartay
marka baabuurta hadda kale wareega maanta la bilaabay xaggana baabuurka xagga usuu istaagaa intana baabuurka wuxuu istaagaa biyaha afkood waana lugeynayaa ma fahamtid waa gartay xariga marka waa go-anya roobaa jiro waa gartay marka hal meel miyaa jira oo oo waddada ay ka kala go-an tahay oo biyaha ay gelaan mise waxaa jira meel dhammaan gobolka shabeellaha dhexe waaye waxawaaye garsaare iyo qalabuhu sokodoodoo meele iyo gorey iyo ilbaq oo meele labaas meelood waa garta marka meeshaas ee dhibaatadu ay ka jirto biyuha ay waddada ay ka jireen ee intay u jirtaa jowar
waxay u jirtaa balcada waxaa noo jirta lixdan kilomitr adigu waxa waa konton kilomitr waa meelaa socda waa garta roobka gooyey ee biyo galay oo roomiya mise waxaa jira fatahaada webiga shabeelle uga geystay way way aagga- fataada weyiga waa biyihii weyiga waa ma fahamtay waa gartay laakiin roobkan waa iska jiraa cariga alamarira cariga rooba alxamdulilah Eh, deerta barwaaqo waa ma fahamtay waa gartay alxamdulilah waay waa garta ee dhibaatada aad la kulanteen darwalaatiin u kala goosha muqdisho iyo jowhar ee gob waddadaasna adeegsada marka dhibaato noocaa la kulanteen dowladda culays oo hadda oo saasa baagmuha baagamudo dhimaas oo wajahday oo keliya laakiin shacabka dhibaato ku qabo waxay lugeynaa adiga ilaa shan kilomitr oo wala lugeynaa waa gartay biyaha intay ku jiraan qiyaas balenta laato qofku intuu lugan karo wallaahi biyaha naaska korkiisa naaska qofka eh, mitr iyo lix iyo shanne ama mitr iyo toddobaatane naaska waa waa gartay marka ee, dadka dhibaatay qabaan adinka dhibaata qaabtan oo bawrtii ee, meesha idin mari jirtay waa go-day ee, qallaantan iyo dhibaatadan ka taagan ee, wadadan xiriirsa jowhar iyo muqdisho yaa la wadaagteen oo ka wallaahi hadashay iyo hadda cid wax ka qabanayso Mhm.
ama waqti mashquulinayso tino madrasnimaaanta waa garta marka qaab dhinaca u shaqeeda marka Meel- haddii waddada idinka go-day oo aad ee, dhibaato ku qabtaan shacabkii dhibaato ay qabaan ee, shaqadii ee, qaab noocay kugu socotaa maya shaqadu waa iska waa cakiran tahay laakiin say sii tahay mogta qofka haddii ay- ay musiibo ay ay baahan tahay waxawaaye geedaba waxawaaye wax kasta cuna- furdeeday leeyihiin laakiin waxaa dhibaatada zaaidka sii qaba waa shacabka gaar ahaan waa hooyooyinka iyo haweenka ah, ama islaamka oo ilmaha wato dhib noocaasana ma- waa yeelada ragga ninka dhalinyarada xataa barbare ma laha hadda lugtaas iyo biyo oo dardari wax ma ka dhibaysa laakiin maamo cunug wata iyo maamo waayeel iyo caawa duq waayeel iyo waxaa daran un dadka xanuunsan dad aan diyaarada keliisa karinaa jiro inkastoo hadda waddanka ay diyaarada qabsadeen oo oo la leeyahay eh, maandeeqaa duushay eh, diyaarada hiblaaha timid bulu iskaa socoto dadkan isku tabar ma aha ma fahamtay waa gartay
dadkaana dad caramadow waaye waa dad beero qodato iyo xoolo dhaqatee ma fahamtay waa gartay
marka annaga gobolkan waxaan ugu duwannahay sida aan kuu sheega waaye xoolo dhaqataan u badannahay iyo beeraley waa gartay dhawaana ogta qof beeraley Mhm.
amba xoolo dhaqato eh ee siyeetan doolar diyaarad ka dhiibi karin Mhm.
adna waa ogta anna waa ogahay waa gartay
marka Eh, dhibku bawr- wada meesha ka jiro waa noocaas Mhm.
qofka xanuunsanoo dhib ku dhaca badhaawac maa daramoogiye Mhm.
iyo qofka waayeelay iyo Waayeelay.
maamada cunug wadato iyo maamada duqa waa gartay bawrey baa tihiin waxaa u kala goystaan muqdisho iyo af aade magaalada ee, muqdisho iyo jowar magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe marka bawrta jowhar ka soo baxda oo biyahan ay godoomiyeen xakeye aadaan soo ma shaqaystaan mise eh, waxay ku xayirinayaan jowhar garaashka garaashkay ku xayiriin baabuurtan garaashka jowray ku xayiriin garaashka oo baabuurta ku xarunta iska joogaan baabuurtaas kalena xamar ay joogtaa laakiin uu hadda saakaa la bilaabay kala wareeg an arkaya ma fahamtay waa gartay marka kala wareegan eh, intee usii socon karaa saameyd inta leegsuu yeeshay oo bulshada ku yeeshay wallaahi hadda uu biyaha xali habeen warle meesha kusoo bilowda xoogada yimaadeen waa gartay biyahana biyo xoog la waayo waa biyihii figi jira tobanka buunda ee tixsiina biyihii ka dhici jira waa Mhm, waa gartay biyaha biyo sahla ma aha Mhm, waa gartay baabuurta ku xayiiran magaalada eh, jowhar ee shabeellaha dhexe ee aadi jirtay muqdisho ee gooyeenna biyahan ee, jaray waddadan intayay baabuur leegyihiin
leegi boqol iyo laba boqol bawr waa laba boqoloo bawr waa dhintaan oo marka biyo leh marka in ka badan laba boqoloo baabuur oo muqdisho u safri lahayd shaqada ay qaban jireen islamarkaasna gobolka u yimaadeen waa, eh, sigee noqoto
waa waa iska hortimid waa hal me alla ahaayo waana isku ogtahay hadda dadkana hayaadin iyo waxa caawiya ma jiraan waa gartay Ee, maamulka maamulka dabaqnaayo ma jiro Ee, hirshabeelle waxaa lagu leeyahay waa fadhiid waxyaaba badanaa ka jira meeshaan marka niyow insha allah uu ilaahay iska tala saaranaya hadda sidaan kuu sheego waayo waa gartay yaa la Maamulka- hadasheen marka dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle hay-adaha jooga gobolka waxaas arrimaa la waxaas- kaashateen oo sida lacagtaas baabuurtaan ay kale- muqdisho u aadi lahayn ma jirtaa oo waxaas adigu sheeg isbaar iyo caas baawur istaagaa ma ogiye waa gartay wax qabta hadhihin ma saanti Mhm. marka marka baabuurta niyow ummadan allah ka soo gaaro waa gartay waxay ii sheegtay baabuurta kasoo baxda ee jowhar in ee, goobta biyaha ay ka goodan afkeeda yimaadeen baabuurta xamar kasoo baxdana biyaha dhinacoo kale ay yimaadeen ee, Ah.
dadka safarka meeshaas ay ku kala gooshaan oo biyaha ay ku dhex maraan marka ee, baabuurtan ee, kasoo baxday ee, muqdisho wa- waxay rir ku dejiyaan biyaha afkooda iyo afkoodii keenayo waa la iswacaa oo jimcaalaba xagga taagan haa faarax waaye intaan taaganaya dadka soo dir annagoo kuu soo dire waa gartay anoo laga marka raadinaya qaab nooca loo qaada marka ee, baabuurtan ee safar kasoo qaada muqdisho ee rabtay waa inay gobol ay geedo waan kula baxaale
ee, rarka saaran baabuurta xamar kasoo baxday qaab nocaa lagu gudbiyaa biyaha oo ba- lagu gudbiya baabuur kale ee dhinaca kalena biyaha taagan waxa waaye gaardameera hadda yimid waxaan u malaynaa meeshaas xaalkeeda waan sii shakarmaa inay dowman tagaana ka shaqeena macquule Aha.
laakiin hadda wixii liita iyo alaabtii gaardameeraha qaadayo laakiin waxaan ku hayaa eh, baabuurka baa haddii aad adoo baabuur xagga kuu taagnayn harar qaado Mhm.
waa dhibaato shacabka kusii tuwa loo gooyi kara waa mafahanta waa garta marka dadkana dadka qaarkiis ma soomaali soo ku raadiyaan dhibkaasna waa jiraa waa garta gaardameerkan ee, biyaha dhex marsiinaya rarka ee baabuurta u kala gooshinaya dhibaato ma la kulma asagoo ama biyaha ma kusoo bateen ama ee, mar wax kala mar wajahaya xataa waxaa macquule eh, dadka kireysay oo gaardameerada shacabka ay ijaaranaya ma fahanta waa gartay qofkii wato qof xanuunsan oo kale qofkii oo islaan ilmo wato oo wato oo kale iyo Mhm.
qofka alaab wato ay kaa kiraysanaa ma fahanta waa wax gartay baabuur laga raba lacagta ma jirta adaa iska dhiibaa waa gartay waa uu culeys culeys ku darlaa ma fahanta culayskan marka haddii soo socdo ee, dhibaato nocaa laga dhexli kara marka haddii baabuurtan waa wallahi go'doonsan dhibaato yihiin wallahi dhibaato weyn ila socnaa uu dhawaanayo kolley tab hadda eh, waxaan ahay madaxweyne ma jiraysa iyo xildhibaana ay socdo in soconayna u malaynaa Mhm.
iyo in ummadda korkooda wax laga raadsho waa gartay marka haddii aan shacabka loo oo loo- oo laga naxin waa garta marka biyahan haddaad fiiriso ama aad qiyaasteen ee, baaxad biyahan ay leegyihiin ee, rajo ma ka qaabtaan inay waddadan dib u furanto oo xaaladii ee, Wallaahi.
magaaladaas ay soo laabato wallahi horta horta webiga hadduu biyo biyo biyo webiga webiga xalay iyo habeen hore biyo xoog la sii wadaa mafad biyo xoog la soo wadaa waa gartay biyo awood la sii wadaa biyihiisa biyo ka tan badan oo wadaa aan waa roobabka iska da-ay oo webiga biyo xoog la sidaa meesha jahneedna ma xirno dadka mogtaa waxaa muhiim ah Aha, meesha biyaha waday ma xiran tahay hadday meesha xiran tahay wixii waa la xakameyn karaa waa laakiin gartay haddaan waxba meesha xirnayn adiga un tafsiil iyo afgooy iyo warmaxna biyaha ka raadinay waa kuu sheegaa wakan ku dhaanaysa kuuna waa waadna arki doontaa waa gartay marka ee, ma raadiseen ee, waddo kale oo tan ee, ka sahlan oo baabuurtan ay ku xaniban ee, muqdisho iyo afgooye ay ku kala gooshi karaan islamarkaasna xaaladda gobolka Waa- socodka ee dib usoo laaban karto Waa- waa waa sahlan tahay waxaa la maraa eh, mid afgooytoo iska dhici lahayd laakiin alxamdulilah eh, beertaa barwaaqe dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman bisaasa ha ahaa akhriyo qisaasa ha akhriyo qabriga la isgeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulashada warweysada ayaa dhegeysanaysaa radio cdan oo la socotaan saaxiibayaal waxaa goor u aadi doonaa ee ciidamada amniga ee wadanka kenya oo maanta la wareegay amniga madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo in ka badan toddobaad ku xanibnaa qeybo ka mid a wadanka kenya balse waxaa markaan aadiyaa ee qeybo ka mid ah gobolka sanaag ee somalilan warar kala duwan ayaa caawa ka soo baxaya dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaan lagu magacaabo waqdiri oo dhanka waqooyi uga beegan magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag ee somalilan dagaalkaas ayaa u dhexeeya laba mileshabeeleed oo hubeysan oo dadka deegaankaasi ka mid a saddex ruux ayaa la xaqiijiyay in ku dhinteen ku dhowaad shan kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka inta u socda waxaana ugu dambeyn dagaalkaasi joojiyey waxgaradka ka soo baxay magaalada ceergaawo ee gobolka sanaag ee somalilan dagaalkan ayaa yimi kadib markii dagaalkan ayaa yimi kadib markii maran uu ka dhashay gacan ku-haynta ee deegaan waqadiri oo horey loo sheegay inuu yahay deegaan laga heli karo kheyraadka kala duwan ee sida macdanta iyo dahabka ciidanka ciidanka somalilan ayaa gaaray goobta dagaalkaas oo ka dhacay waxaana ay caawa halkaasi ay ka wadaan kulamo kala duwan oo la leeyihiin waxgaradka deegaanka halkaasi ku dagaalamay waxaa xaaladda deegaanka lagu dagaalama caawa iiga waramay weriye cali daahir oo ka midaa wariyaasha ka howlgala magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag ee somalilan walaal haddii aan kaaga waramo xaaladda deegaanada waqadariya dhinaca dhinaca waqooyi bari dhinaca xeebaha ayaa waxay ceergaabaha ay kaga beegan tahay boqol iyo afartan kilomitir tuulalada gobolka sanaar gaar ahaan buuraha tabca ama ershiida ama buuraley fara badan waxaa laga helay macdanta dahabka oo dahabka lambarwanka ah baa laga helay dad badanna dadku way ka guranayeen dhacdooyin horena way ka yara dhacdhaceen oo adigu jilal way ka yara dhaceen laakiin shaqaaqadan ugu dambeysay ka dhacda deegaanka buuraleyda dahabka ah waxaa dahablayaashii aduu dad dahablayaala oo inta badan dahabkii waxaa gurta ayaa arrintaas ay dhex martay kadibna aduu beelay wixii u kala qaybsameen
waa garta marka meeshan dahabka laga gurinayay waa meel noocee ah
waa meel buuraley ah waa meel togog ay daadadku ay inta badan soo maraan oo dahabku inta badan laga helaa waa dad baa jira adigu dhalinyaro fara badan dad aad u fara badan oo saacada sita ayaa ka ayaa ka shaqaysta qof walba de nasiibkiisunbaa qaaro ku helaan qaara ay ku helaan marka adigu dhacdadan ugu dambeysay dahab badan baa meesha adigu laga helay waana deegaano ay laba doonood marka hore ay khilaaf ku udhexeeyey oo ay lahaayeen annagaa degna iyo annagaa degna waa garta marka dahabkan ma waxaa laisku qabtay cidda gurinaysay mise waxaa laisku qabtay inaan la gurin oo dadka ay kasoo horjeed inaan la gurtaba
dadkii guranay inba adigu khilaafku dhex maray annagaa degna iyo annagaa degna ayahana adigu deegaanadan khilaaf baa ka socday labada beelood ay leeyihiin annagaa deegaan u ah iyo annagaa deegaan u ah wixii adigu markii dambe dagaal beeleedun buu isu bedelay oo hadda wararka waxay sheegeen meeshii gurmado badan oo labada ay sii gaarayaan ilaa haddana wax diid caafimaad mooyaane cid dhexdhexaadoo maamulada ama maamulka somalilan oo gacanta ku haya deegaanadaas ama dhinaca puntland iyaduna xaggaa iyaduna laas qoray wax soo gaaray haba yaraato dhexdhexaadina ma jirto marka xaaladii war sugan oo rasmiga lagama hayo laakiin dacwadaas iyo dagaalkaas inuu socday inuu socday inbaa nagu war dambeysay waa gartay marka
ilaa hadda wax xogeed ka hayn waa markii ugu horreysay oo dagaal loo maleeshiya beredu dhex maro wey oo deegaankaas uu ka dhaco uu ka dhaco aad iyo aad aad iyo aad meeshaan meel dahablayaashin baa beela isu bedelay waa gartay meeshaan meel deegaan loo yahmaya mise waa dhul beeraley ah oo aysan jirin cid degan oo dadkan ay meesha tageen una tageen dahabkana soo gurtaan kadibna dagaalka meesha ku dhex maray
dhinacan horta waxaa kaga teersan dhinaca baddaa kaga teersan waa waa waa badda udhexaysa muqadariin waxaa udhexaysaa mayd iyo degmada iyo lasqoray bay udhexaysaa marka halkan wax ka dhaceen waa dhinaca buuraleyda wey waa dhinaca buuraleya waa dhinac togog iyo waxbaa baa daawad iyo waxbaa kusoo faruurma marka waa waa sidaa meesha waa garta marka labada milashabeeled oo dagaalka ugu dhex maray dhulkan burleyda ah meesha miyay wada degaan mise meesha labada waxay u tagaan inay soo gurtaan dahabkan iyo macdanta laga qodan deegaanka
labaduba deegaan bay ku yihiin meesha labaduba deegaan bay ku yihiin waa gartay marka ilaahay ma jiro waxa kasoo baxay somaliland oo ku aadan dagaalkaas iyo ma ciidamo la kala geeyey ma cid kale oo kala dhex gashay dagaalkan ka dhacay maantay sanaag
ilaa hadda wax kala dhex galay haddunbaad moodaa in dowladda ay gurmanayso laakiin ilaa iyo maanta ilaa iyo saaka dagaalkii socday ama galabtii socday wax gurmadoo gaadhay ma jiraan waxay ii sheegtay in gurmiye ay gaarayaan dhinacyada dagaalamaya gurmiyada waxay yihiin dad kala celinaya mise waa gurmad ninkaas uu gaarkiis u dirsaday
wallahi gurmadkii labada maleeshiya dowladda moodaa inay meesha kusu kusu ququlayaan saas ayaa ayay moodaa inay hore ku sheegayaan marka wararka ugu dambeeyay a helaysaan xaaladdu haddaad fiiriso dagaal mu sii socon kara ku leeyahay mise haddii la dhex gala waxaad leedahay dagaalkan waa mid lasoo afjari karo
wallahi horta haddii la dhex galo dagaalkana mid lasoo afjari karo laakiin inta sida muuqata kolley adigu dee gurmad baa kusii socdaa laakiin quwad aada u culus oo aan isleeyahay waxbay soo afjari kartaa ilaa hadda deegaanka kama muuqato xulsha wareysada ayaad dhegeysanaysaa reediyo cadana waa la socotaan saaxiibayaal qaybo ugu dambeeya barnaamijka ayaan kusii saqaynaa xogiyihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta xilkii xogeynimo u wareejiyey kadib markii golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya ay baabiyeen booska xogayaha joogta ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ama xukuumadaha ama xukuumadda dowlad ama xukuumadda xasan cali kheyre ay yeelato xogayahay sidoo kale waxa uu kale uu sheegay inuu ku faraxsan yahin xilkaas wareejiyay sidoo kalena waxauu tilmaamay in muddadii laba sana ahayd uu xilkaasi hayay uu wax badan u kasoo qabtay howleyna shaqo badan ay dhiman tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo tahay labaatan iyo lixda bisha koo iyo tobanaad laba kun sagaal iyo toban waxaan wareejiyey xilkii xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka xilkaasi oo aan soo hayay muddo laba sano ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maantay si sharaf leh oo wanaagsan macnaha qaranka macnaha sida uu awaamirtiisu ay tahay anoo fulinayo macnaha awaamirta qaranka ayaan maarata waxaan ku wareejiyay wasaaradda runtii muddadii aan joogo waxaan aada ugu faraxsanahay aadna ugu mahad celinayaa marka ugu horeysa wasiirka wasaaradda mudane cabdi maxamed sabriye wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha iyo wasiiradii ka horreeyay oon la soo shaqeeyaba iyo shaqaalihii kala duwanaay muddadii aan joogo aanu soo wada shaqeynay runtii markii macnaha maxaan ku ihahdaa la fiiriyo shaqada ballaaran oo qaranka soomaaliyeed macnaha maxaan ku ihahdaa uu hiigsanayo kuwooda ugu waaweyn oo la gaari muddadii aan joogay waxaa ka mid ah dib eegista ansixinta sharciga dowladaha hoose oo maaragta maxaan ku ihahda golaha wasiirada la marsiiyey muddadii aan joogay waxaa ka mid a siyaasadda qaran ee kubcinta aqoonta macnaha maxaan ku dhaha dowladaha hoose sharciga doorashooyinka ayaa ka mid ah oo hadda baarlamaanka yaallo waxaa ka mid ah hanaanka dhab u heshiisiinta qaran oo isaguna maaragta maxaan ku dhahda golaha wasiirada maray waxaa ka mid a siyaasadda qaran ee barakacayaasha qaxootiga oo isaguna sidoo kale maray iyo siyaasadda aqoonsiga dowladaha hoose waa maylstoonada macnaha maxaan ku dhahdaa muddadii aan joogay wasaaraddu ay gaartay runtii waxaan u mahad celinayaa khubarada wasaaradda iyo agaasimayaasha wasaaradda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo intii gacan nagu siisay oo ay ka mid ahaayeen xafiisyada kala duwan oo ka mid ahay xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha intii maaragtay sharciyadan la diyaarinaya iyo siyaasadahan oo runtii dalka u ah wax weyn waxaan aad iyo aad u rajaynayaa insha allahu tacaala kuwa dhimanna sidoo kale in ay ku guuleysan doonto macnaha wasaaradda oo u dhiman insha allahu waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad macnaha ugu mahad celinayaa dhammaan qaranka soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre muddadii aan joogay oo ii ogolaadeen inaan macnaha maxaan ku ihahdaa shaqadaani macnaha maxaan ku ihahdaa wasaaradda aan ka qabto aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa wasiirka si gaar waxaan uga mahad celinayaa wasiir macnaha cabdi maxamed sabriye oo wasiirka wasaaradda ah oo isagana runtii gacan weyn igu siiyey muddadii macnaha aan shaqaynaya iyo wasiirada wasiir isaaq oo wasiir ku-xigeenka ah iyo wasiir cabdulaahi weliye isagana aad iyo aad aan ugu maxcelinayo dhammaan iyaga oo la-aantooda aanan macnaha hiigsiga macnaha aan gaarin muddadii aan joogo aanan la gaari lahayn marka aad iyo aad aa umahadsantihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladnimadu nidaamku waa maaragtay waa waa qor isku dhiib aniga marka ugu horeysay maaragta maahan waa lagaga horeeya meesha haddana insha allah waa lagaga dambeynayaa insha allah kuwa iiga dambeyn waa looga sii dambeynayaa marka ma ahan alxamdulilah ilaahay baa mahadle subxaana watacaala iyadoo maantay maaragta maxaan ku idhaahdaa xilka lagula kala wareegayo macnaha warqad la soo qoray oo madaxda ay kuu soo qortay qofna uu ku qaadanayo waa ilaahay mahadis alxamdulilah meeshaan ka nimid markaan u fiirino ilaah waxaan ilaahay waxaan ka barya inuu noo sii ziyaadiyo runtii maaragta maxaan ku idhahdaa aad iyo aad ayaanu maaragta maxaan ku irahdaa ugu faraxsanaha maanta inaan macnaha heerkan macnaha aan aan soo gaaro runtii aaday ii farxad gelinaysaa marka aad iyo aadaa umahadsantihiin waxaan si gaar ugu mahad celinayaa telefishinka qaranka soomaaliyeed oo maalin walba isaguna u taagan ka ka ka shaqaynta iyo tabinta macnaha shaqada qaran ee dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ee wado meel walba ay ka jirto hadday ahaan laheyd gobol hadday ahaan laheyd degmo hadday ahaan laheyd maaragta maxaan ku idhaahdaa dalka oo dhan meel walba marka aad iyo aadaan ugu mahad celinaya insha allah telefishinka isaga laftirkiisa halgan dheer ayuu macnaha maxaan ku ihahdaa ugu jiraa sida qaranka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba ay u gaari lahayn macnaha wax socdo aad iyo aadaan umahadsantihiin xulshawri sida ay dhegeysanaysaan reediyo caadan aan la socotaan saaxiibiin haddaba markaan fiirino ee gobolka banaadir muqdisho oo afar iyo labaatanka saac lasoo dhaafay roob xog le ay ka daayeen roob afar labaatan saac lasoo daayay ka daayay magaalada caasimada muqdisho ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha dadka barakacayaasha ee ku nool deegaanka garsbaali ee duleedka magaalada caasimada muqdisho qayladhaan badan ayay muujinayaan waxayna codsanayaan in gargaar lasoo gaarsiyo islamarkaasna intiisa dhibaato kale aysan gaarsiin roobka weli ka daaya gobolka banaadir ee muqdisho haddaanan degmadu wax noo qabayn gobolka naloo gudbayn gobolku asan noogeyn ninba nin asuuga tagaa sidee raddhanba anuka madaxweyne wax nagama ogo ra-iisul wasaare wax nagama ogo kuxuunooga xigaanu wax nagama ogo hoostaynaya hay-adaha jooga waddanka soo booqdana wax nagama ogo waxaan ka codsanaynaa ilaahay dartiisnu uga codsaynaa sida muuqataya biyaha wartaan dhex fadhinana aan uga cabsaynaa il gaarahaaneed in nagu nala ku damoodo anigoon cunto dariga u reeray naftayda meelaan geeya waa waay halka kan roobka xalaya biyaha wardhiigley ka soo goostay waxay degeen intaa waa kan cagaar keeri iyo murhi ay geetallaalada ku meegaaran ay ka soo qaadeen baabuurtaasaa celisay heer waa kuwa mahaas yaalla baclihii waa kan mahaas yaalla bacdi way tan gurigaanay fuushay maha goda waad u jeediin guriga dhexdiisaan jawaana ka soo qaaday halka oo dusaaran tahaan dhignay halka kaleetoo intaahaan dhignay inta gurigaan hadda ka hor wiilaa ku dhinta marag iyo markaatay leedahay biyowna ugu dhinta guriga geedahaas hoostoor ku yaalla reerdii ay cidda la leeyahay magac laga maskiin mahano ay leeyihiin sagaal jiraa ku dhintay sideeda dhanba inaan naftayna ku weyno maalkayna ku weyno dhan nooma ahan dadkayni waxaana la leeyahay dowladaa jirta habaray wiilkaaga keen habar kalay wiilkaaga keen waxaad uga daba erya bariiskaanaa loo galaa qarankou ka mid yahay waddankou difaaca wuu naga dhintay nalooma dabagalo waa naga dhaawacmo nalooma dabagalo deegaan baanu nahay war anuku saxankayna ma tuugsanno waa u dhididnaa waa raadsanaa nolosha mahaan degannahay aama ismaaraynaana islaannima hadday jirto ehelnima hadday jirto haddii laysu garaabaayo bartaan joogna been ka sheegi mayno adigaa taagan badanaa jiro oo ay aad u saameeyeen oo laga barakacay sida hadda kuwaan gadaashiida ka muuqdo ood arkaysiin iyo kuwa dhinacayga sii jiro ilaa saakaytaan wareegaynay xaafadoo dhannaan wa soconnay waa aragnay cido ayaa waxay ku baryeen cidaha kaleetooda qaraabe ay yihiin ama macruuf ay yihiin ay u tageen ay maciin bideen si ay qabowga dhacaayo iyo biyahaas waxyeeladooda ay uga badbaadaan alxamdulilah ilaa muxuu ahay jidka hadda aan taaganahay waddaa ka dambayso taasoo maanta koowaad jandaa u tegayso waa arki kartaan buurka kore cidaha hortooda dad waxaa jiro oo na aan ka aqoonin cidaha hortooda inta baca ku xirteen guryaha gadaarada ku xirteen halkaas carruurta iyo ku haystaan oo dabka ugu shidanayay ilaa iyo xalay cid halkan jirta oo iga dambaysa oo saaka aan booqday waxaan ugu tegay ilaa xalay siddeed saac habeenimo waxay daldalayeen biyey aad u daldalayeen dadka kale ee u nugul saameynta roobabka muqdisho ka da'aya waxaa ka mid ah qoysaska barakacayaasha oo markii horeba la daala dhacay xala afar saac aan ka qaxnay anagii ilmaheena macal xaafadeenaga shakhsigayga afar saac aan ka qaxay ma fahantay alaabadeyda jooradayaashayda ee maacuunteeda oo dhan raashinkeyga waa eber haddana waa gala kartiin waa soo masiwiranaysiin ilmahayga bannaankay tuuran yihiin waxaan hadda aan haysanana ma lahan caawinaan ah bacyo aan haysana ma lahan waa iska dhibaataysanahay wixii dalkii dibadda jiro gabar soomaaliyeedan ahay waxbana ma haysanee inay maantana soo caawinaan aan jecelnahay wixii dalka iyo dibadda naga fiirsanahay koley wixii itaqaan wixiina aqoonin walaashiina khayrta siid maxamed aan ahay idin kale waaye adu waa u jeediin wehii buushishii annaga aan deganayne macnaha sidii u rafaasan yihiin buushishkii waa dudumeen musqulihii waa baaba'een wehii unta e oo la unayay macnaha biya qaaday dhar la herahay ma jiro alxamdulilah saan aan taaganahay walle wax aan samaynin ma jirto ilmihii waa la orodnay laamigaan geynay laamigaan waaga nooga baariyey markii waaga baariyena ilmihii intaan maanka maana ka soo laabnay
qayb gudoomiye barnaamijka soo gaaran waad kusoo dhawaataan kalamaan
wareer kalamaanow gugii la soo dhaafay iyo daytan ummaddii calaacali jirtay oo dhihi jirtay oon baana dilay biyola'aan baana haysa oo wuxuu ileeyahaye hay-adaha weyddiin jiray gugii la soo dhaafay iyo daytan biyaa harqiyey warnii ortageedu soomaalila araw allihii abuurdi roogey laakiin ilaahayhi kiir sababtoo eh marna biila'aamadi koo waadayaan hatoo ilaahay raxmaddiisnii deegayna maylayiine qarammadii midoobey waxaan weyddiisanaynaa baclaanganahayd owlaadya binaanka nooga dhahmoodayaan daad baana qaaday wallaahi bilaahi si aan yeelna manaqaan wallaahi eedaan dhibaataysanna suun warweerana male ebabababa heedaha caalamka yalayin nimankun nimankun soomaaliya marka ilaahay rabbisho rahmaanka hiki hiri sabarna ilaahayhiisi warwar ma haysaana geedda soomaali la yidhaah roob iyo abaarba waxay rabtaa in afka wax loo geliyo waa runtood dadka abaar ay ka soo baxeen ay koo abaar ka soo baxeen haddii roobku gordoo wax waa u baahan yihiin cunug muluq oo hadda dhashay maa tihiin soomaaliya mugaad rabtiin in afkana wax laydiin geliso dhaxantana laydinka hugjiyo horaan waxaa loo yidhi roobbii raxmad rabbigaa lagu raaxaystaa warnimaya hore waxaa loo yidhi hanfi iyo humriga soo dhiciyo hinif dabayl baa leh hanqar iyo hilac biligligliyo halalac roob baa leh roonow rabbiyow raxmaanow soomaalida u roono balada horeerooran tan dambana reeban tan korena raaran tan hoosane aradeeban tan hareeruhuna riixan tan dhaxdeena naaroob iyo raxmad rabbigeenu ku shibo raagta weligeed
anigu ku daali maayee roob iyo raxmadna ilaahay waana siiya minaad ku raaxaysa haysiina waxaan anigu dhihi lahay roobkaanu raaxa baadana rafaadse reerku baadana roobkaanu raaxa baadana rafaadse reerku baadana haye
abdulow ow yaa ara jirtay haddana ya sheentay owlaadyaar roobka ogaaday war roobka hadda socdaa dad jilicsan u daahi maayo xalay duqii magaaladuuba qaadi tegey hadda waxaa la arkay asagoo islaa dadka qaba daadka oo asagii biyo qaateen haddaan laga soo dhigay gaartay horaa waxaa loo yidhi lafa dawaal yaqaano ma shiidaan waxaa kaloo la yidhi nin daad qaaday xumbu cuskay waxaa kaloo la yidhaa maja dhooqo midba maraa la siibaa waxaa kaloo la yidhi laba qaawan isma qaado war may kala leeray oo kadheeleenna mitaanja'eelanisgaadas tabardoronaliskufaase leeri war waxaa kaloo la yidhi biyo intaana ku soo gaadhin ayaa la iska moosaa horaa waxaa loo yidhi canjeerasi u kolkoreesaa loo kala qaataa waxaa hore loo yidhi laba gacmood midda korraysaa kheer badan war waxaa kaloo la yidhi muufa jijibi canjeera aquusatee war may kala leeray ood haddii la gaada iyo haddii la jiidooba idda isla jeeyowleyu waxaa kaloo la yidhi ijiidaan ku jiidee gacmadaalis waaye war waxaa kaloo la yidhi mukulaal xamar weyno joogtaa xalwo kama dhaaran karta waxaa kaloo la yidhi mukulaal minankeedii joogta miciyo libaaxay leedaha waxaa kaloo la yidhi mukulaal meeshii mac ku barataa macduur ou dhimataa waxaa kaloo la yidhi af waa ku mayle kaame waxaa kaloo hore loo yidhi libaax hawd jooga geelka ma dhaaran karo waxaa kaloo la yidhi shubaakadii lixida laasin waa la furaa war waxaa kaloo la yidhi libaaxnimaan aqoon baa lex ka rita waxaa kaloo la yidhi ratiga yar ratiga weyn saanqaadkiisa u leeyahay waxaa kaloo la yidhi luuqluuq marow laasin laamigaas maaha waxaa kaloo la yidhi meel libax soo geli lo' ma joogayso waxaa kaloo la yidhi atixiyaad ninkii la istaagay muxuu la fadhiisanaya war may kale laarey goosa doga daanga mangrong war waxaa hore loo yidhi dumar beenaa lagu soo xero gelshaa runna waa lagu dhaqaa abootaas waa beenooda dumarkiina waa bedeleen waxay dhaheen rag magaca baa lagu soo xero geshaa midabkaagana waa lagu dhaqaa wareedhaama maayaad nugula waalateene xala guddoomiyaha gobolku gamac ma siin ma seexani maa ka wadaa muhundurna ka wadada degma uusan teginna muqdisho kuma taallo ilaa xalan haddaadu dhex jiirayy oo aan odaygu xalay ma laabadoodin miyaa waxaan u filaa inuu cumar finish maqlay nin xil qaaday eed qaadiyey hoy hoy war guddoomiya dadkiisaan saaxana asaga siduu ku saaxanaa war waxuu maqlay cumar filish nin lagu seexdow ha seexan xil baad siidaa ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si weyn u feejignow cambarow ilaahow iliya ilaaca ka ahay allah kaa aqbalo booqashay waa rabtaa ma arkayseen warwar ma haysiine ninka xeerlaaliyaha qaranka loo magacaabay labada kun iyo saddexdii dugsi sare ka baxay warwar mooshiidina kuriinka la taliyaha arrimaha bulshada maday mursalan magacaawadi lama kun iyo tobankaa dugsi dhahaa ka bahi war waa waalantihiina labada kun iyo toddobiyo tobanka ka hor madaxdii la doortay urdugaan iyo axmed madoobaa ka haray warwar ma haysiina waayeel dowladdeenna cabdi xashiyaa kala jooga asaguna waa ku dhex wareeray ha wareero haddiis wax wareeri waayo usaa la wareeriha war xeer ilaaliyihii hore axmed cali daahir markii xilgii laga qaaday nabadiyo nool ilmaheedii facebookay ku yaacdo waxay dhaheen musuq maasuquu dalka ku haaya cadaaladda dalka asagaa hor taagnaa mid ka mida tiirarkii ugu xumaaya meesha laga bixiyey sheekadaasay bilaabeen marka waxaan la yaabanahay talow sir uu sheegi doona miyay ka hor tegayaan war anigana waxaan la yaabay dad ishiil qaba iyaguna facebookku soo qoray xeer ilaaliyihii xilka laga qaaday waa ninka keliya ee aan kiiska badda uga aamin qabnay warnimiya umayleeray bahal markii la dadaara yahunjuf bilaawe usiiba niinsirba hadoona shibkwere waa adeer qoladan jaarka nahay ee mar walba carruurta doorataa waayeel miyay waayeen war niman yahow kenya iyo soomaaliya waad ogtihiin waa tan badda laysku hayo xeer ilaalyaha soomaaliyana lix iyo labaatan jir waaye xeer ilaalyaha kenyana waa lixdan iyo toddoba sano jir marka waxaa laisweydiinayaa lix iyo labaatan sano jir iyo lixdan iyo toddoba sano jir sidee wax u qaybsanayaan meeshaas cuquba ku jirto war qolada lixdan iyo toddoba jir lix iyo labaatan jir ka horgaysay ma kenyay noo legdayaan war xeer ilaalyaha qaranka oo cusub been ha ka sheeginina tiifiga qaranku da'da waa u badiyo soddon iyo toddoba jiraabay soo qoreen haddii loo badiyo xataa weli soddon sanaa laga weeya ama hala badi ama hala yareeye ilaa fool ku taalo war xeer ilaalyaha cusub markii la magacaabay oday waayeelaa sawirkiisa arkay wuxuu yidhi baddii soomaaliya waa la qaatay deriskaa ku raaxaysaan nindhumaaya la yidhi dhulkii dhaayma leh war hantidii zuulu aytamayleeray lan hoog yara lan dhiibe habaabiyo ama been ha laga sheego ama run ha laga sheego roobkii cala waa qoyana abaariya aaran baddu weeska biyeehey ninkii baadaan yaa beeciye lasii baxsaayaa waa buuka ninkii baadaan yaa beeciye lasii baxsaayaa waa buuka war badda lala baxsanayaan ku keenaye hadda ka hor baa waxaa la yidhi islaan indhala waxaa la yidhi baddaan qaado inta meel badda agtaa la dejiyey adaa leh markaasi habeenkii oo dhan waxay dhegaysanaysa badda guuxeeda iyo uunkeeda subaxdiiyaa la salaamo waxaa la bal warran ma barida baddii ka warran waxay tidhi bad miyaa la arkaa xal oo dhanaa tuugdaldalanaya way mahadsan yihiin saaxiibada xulunta kalaman barnaamijka intaas waxaa ku dhegeyatana kulan dambe habeen wanaagsan
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad bulaaqay noqote digtoonow dad bulaaqay noqote dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dad bulaaqay noqote
Don't